dalka soomaaliya ee federaalka ah xeerka uu ansixiyey marka la eego qaanuunka iyo sida uu u dhisan yahay ma aha xeer in nala caawinaya saxaafadda horta ah sidoo kalena koriin u samaynaya ama gacan qabanaya journalistayaasha soomaaliyeed ee daawayar ee naxaladda adag ku shaqeeya waxa uu yahay xeer u samaysan qaab dowladdu ay ku doonayso in ay ku aamusiiso saxaafadda soomaalida xeerkaas hadduu hir kalana dhalinyaro fara badan oo hadda miinada ku shaqaysaana ma noqonayaan journalistayaal oo xeerku jeenada ogolaanayo sidoo kalena waxaa sahlanaanaya marka ay dowladdu doonayso in ay dacwada kusoo oogto wariyayaasha waxa uu xeerkana u sahlayaa dowladda inay si sahlan usoo oogi karto dacwadda haddaan hadalkaa tusaale ka bixiyo qodobada xeerka ku qoran qaarkood waa marka dhinac laga eego waa qodobo u muuqanaya inay yihiin macnihii dhanka wanaagga haddii laga eego haddii dhanka kale laga eegana sida loo isticmaali karaa waxa ay tahay si aan caddayn oo loo turjumi karo hadba cidda markaas danaynaysa qodobadaas ay sida ay doonaan uturjuman karaan marka waa xeer iska hor imanaya baarlamaanka soomaaliyana aanu galan maayo sababta ay xeer noocaasi oo kale u ogolaadeen ujeedada ka dambaysana ma fahmayo waayo waxay ahayd baarlamanka soomaaliya inuu ilaaliyo dastuurka soomaaliya oo damaanafka aada buu xasiinaya saxaafadda horta ah waxyaabaha xeerkaasi ku jira ee layaab kale waxaa ka mid ah in wariyaha ay maxkamaddu ku odhan karto sheeg cidda aada xogta ka heshay haddii la jeliyo oo go-aankaas uu hir galo waxaa yaraanaya inaysan warbaahintu helin sources ama ilo wareedo inaysan warbaahintu macnihii xafidi karin ama ilaalin karin ilo wareedadooda taas haddii la waayana waxaa dhacaysa in aaminka warbaahinta iyo dadka ilo wareedka ah ee xogaha muhiimka ah ee mararka qaarkood saameynta ku leh arrimaha guud ee soomaaliya iyo siyaasadda soomaaliya iyo bulshada soomaaliyeedba intaasna ay meesha ka baxdo waayahay waa xeer sidiisaba aan innaba ahayn in la aqbalo waaya aad ba mahadsan tahay faysal ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee nusoj oo matasho warbaahinta xeerkaasi way soo dhoweeyeen maxay tahay qodobada iyaga ay arki waayeen idinka idiin muuqday fikradooda horta way u madax bannaan yihiin laakiin waxaaad moodaa inay iska indhatirayeen wax badan oo run oo xaqiiqoo jirta xogayaha ururkaas waa ninaan isku dhownahay oo aan saaxiib nahay laakiin waxyaabaha uu ka fikerayey ama uu isagu doortay fikirkiisa waan ixtiraamaya oo golidiisa isagaa isaga leh laakiin imajii markaad eegto waxyaabaha uu aqbalay waa waxyaaba isaga lafahaantiisa iyo ururka lafahaantooda kusoo noqon doona waxaana moodaa inay hadda u ekaadeen ururka cansaar la leh dowladda marka fiigooda iyagaa iska leh laakiin annaga waxaanu sheegaynaa sida xorta ah ee warbaahinta looga baahan yahay inay u shaqayso ilaa habeen hore waanu ka shaqaynaynay la tashi badan baan ka samaynay oo dhanka qaanuunka ah qaybo fara badanoo kamidana weli waa darsaynaa oo waxaa laga yaabaa maalmaha soo socda inaan si ballaaran uga hadalno laakiin ilaa haddeer waxyaabahaanu aragnay aad iyo aad iyo aad ayaan uga xumahay in ururka saxafiyiinta soomaaliyeed uu yidhaahdo mawqifkaas ayaan qaatay waaya
wax lasoo dhaweyn karo qodobo lasoo dhaweyn karo oo macquul way ku jiraan laakiin marka dhabta loo dhaqaaqo qodobada ku jira waxay yihiin kuwa iska hor imanaya haddii aan cabdishaaqo tusaale ku siiyo guddiga warbaahinta soomaaliyeed ayuu dhigayaa xeerkaas guddigaasi kuma cadda in ummadda soomaaliyeed ay u dhammaanayso kow sidoo kale guddigaas waxaa si toosa u magacaabaya oo magacyadooda u gudbinaya golaha wasiirada wasiirka warfaafinta golaha wasiirada markay ogolaadaanna madaxweynaha ayaa dikreeta kusoo saaraya dadkaas markii uu doono madaxweynuhuna golahaas wuu kala diri karaya taa macnaheedu waxa weeye dowladdu inay iyadu cidda ay rabto ay guddigaasi ka dhigato guddigaasna waa guddi awood leh waa guddiga anshaxa bixinaya waa guddiga defamationska iyo magaranaysaa cidda ka cabanaysa warbaahinta xogahooda qaadaya waa guddi awood leh oo go-aamada ay soo saaraan maxkamaduhu ay dhegeysan karaan wasaaradda warfaafintu ay dhegeysan karto arrimo badan oo ruqsadaha iyo waxyaabo badanna le ay ku jirto sidoo kale waxaan caddayn oo mugmal ku jiro oo sidii la doono loo turjumi karaa marka ay noqoto aqoonsiga saxafiga meel cidlaabaa laga yahay suxufiga itixaan baa laga qaadaya kadibna aqoonsi baa la siinaya sidiisi lama yaqaan sida loo siinayo lama yaqaan guddiga warbaahinta kuma jiraan ururada madaxa banaan ee warbaahinta kuma jiraan waa arrin runtii aada u fara badan weeye
waayahay faysal arintan markay soo dhaweynaysay ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee nusoj wax talagelya ama idinka siisay annaga talageliyadeeda annaga u madax banaan annaga aan tala aan ku lahayno ma jirto waxayna soo weydiiyeenna ma jirto go-aanka wax de iyagu ay siisteen baa jira oo kolley ay ku qanacsan yihiin iyagoo u taalla iyadaana laga rabaa inaad su-aashaa weydiiso waa isashadaan laakiin annaga mowqifka iyagu kuma xidhna ururka nusoj kuma xidhna waay warbaahinta puntland baan nahay waxaanu xeerkaa ka eegaynaa dhowr arrimood kow sida uu ilaalinayo xorriyadda saxaafadda iyo madax banaanida saxaafaddana waanu ka ilaalinaynaa waa eegaynaa sidoo kale waxaanu eegaynaa bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan xaq ayay ku leeyihiin warbaahinta oo wariyuhu xaqa saaran waxa uu yahay inuu dadka u gudbiyo warar xaqiiqa waxa ay tahay haddii uu dadka ku xadgudbo inay jirto xeer iyo qaanuun loo marayo oo wariyahaas markaa lagu ciqaabayo dembiga u ka galay ummadda marka xeerkani waxa keliya oo uu aadka u ilaaliyey waa xukuumadda shacabkana ma ilaalinayo saxaafadda madaxa banaanna ma ilaalinayo sababahaas waxa weeye sababahaanu macnihii aadka ugaga soo horjeedno waxaan kasoo saaraynaa waxaan kasoo saarana war saxaafadeed ballaadhan oo aanu ugu baaqayno madaxweynaha soomaaliya iyo ururka nusaj laftigiisa in uu qaato waajibaadkiisa oo ah in uu difaaco xorriyadda saxaafadda ma aha in uu difaaco waxa ay xukuumaddu doonayso waayahay faysal xeerkii hadda weli madaxweyne ma saxiixin laakiin haddii aad xeerkii kasoo horjeesateen saameynta aad ku yeelan kartaan maxay tahay annaga maamul baan puntland leedahay toddobiyi toban sano oo jira waxaan isugu imanaynaa waxa weeye federaalka waxa weeye marka la dhiso qawaaniinta federaalka oo la iswaafajiyo xeerarka marka nidaamka federalismku si toosa u dhaqaaqa lakin haddeer annaga xeer baan leenahay wasaarad baan leenahay dowlad baan leenahay meel uu naga soo geli karaa wax madmadow ku jira ma jirto wuxuuna ka mid yahay boqolaalka xeer ee baarlamaanka soomaaliya soo saaray maalin walba ay dowladdeenu ka hadasho ee aan tashina laga siin islamar ahaantaasina ah wax la marorsaday oo xamar keliya ku eeg marka sidaasay tahay waanu iska fogeynaynaa midda kale waxa waajib naga saaran yahay saxafiga jooga muqdisho iyo saxafiga garow jooga marka urur ahaan la yidhaahdo waxaa jira waxyaabo isku kaaya xidhaya oo ah inaanu difaacno xaqa saxaafaddu leedahay mararka qaarkood doodaydu waxay noqotaa ama aanu ka qayb qaadanaa doodaha wariyaasha caalamiga ah ee jeelasha ku xidhan sababtaasna waxay tahay keliya waxaa naga dhexeeya oo aanu ku midaysannahay ururada saxaafadda ee meel kasta ka jira ama kuwa soomaaliyeed ha noqdeen ama kuwa ajnabiga ha noqdeene waa mabaadiida ah in la ilaaliyo qodobka macnihii sagaaliyo tobnaad xuquuqda aadanaha ee sidoo kalena ku xusan dastuurada soomaaliya iyo kan puntlandba sidaas weeye annaga mowqifkaygu laakiin cabsi aan ka qabno ma jirto waayo annagu maamul baan u leenahay marka shuruucda soomaaliya kasoo baxdaa ay saameynta ku yeelanayso puntland iyo dadka ku noolna waa marka heshiis dhaba la helo qawaaniintaasna si rasmiya talabixinta dadkeena iyo dowladeena ay leedahay lagu daro islamar ahaantaasina nidaamka federaalka shuruuc ahaan laysu waafajiyo waayahay marka haddii maamul aad ka tirsan tihiin shuruuc iyo sharci iyo xeerna aada leedihiin maxay tahay welwalkaad ka qabtaan xeer aada ugu yartay inuusan kiina saameynayn magacii soomaaliyeed anagu madanka baanaa bixin magaca soomaaliyeed oo ku jirna xaqna waanu leenahay inaan ka hadlo waxa soomaali leedahay qaybtayadan ku leenahay waayahay haddii marka cabashadaad ka muujinaysaan haddii la baasgareeyo oo madaxweynuhu saxiixo maxaa tallaabadaad qaadaysaa noqonaysa horta aada waxaan urajeynayaa in wasaaradda puntland warfaafintu oo aan aaminsanahay inay ama hadda ku guda jirto ama ay darsi doontaba inay iyaguna eegi doonaan sababtoo ah waxaa jirta talooyin ay gudbiyeen wasaaradda warfaafinta ee puntland oo ay u gudbiyeen xeerkaas si ay qaybtooda uga qayb qaataan waxaa ii muuqataa in wax badan oo talooyinkii ay wasaaradda warfaafintu bixiseen inaan xeerkan uusan ka dhex muuqan waxaa kaloo ii muuqata inaanusan xeerku ka dhex muuqan talooyinkii guud ee macnihii maamulada soomaaliya ay bixiyeen marka waxaan ku rajoonahay wasaaradda lafahaanteedu in maalmaha soo socda ay arrintaas ka hadli doonto ama aan aaminsanahay haddeer laftigeeda inay daraasad ku wadaan waananu la fadhiisan doonaa waana kala hadli doonaa laakiin markaan su-aashaadii usoo noqdo boqol xeer inka badan baa baarlamaanka soomaaliya soo saaray mowqifka dowladda puntland xeerarka ka wada qaadatayna waad ogeyd waa xeerada aan ku dhisnayn nidaam wadatashiya waa xeerada aan ku dhisnayn qaabka federalismka ee looga baahan yahay waa xeer un xamar matalaanka inta laga abaabulo tashigiisa kadibna magaca baarlamanka soomaaliya lagu soo saaro marka waxa weeye runtu waxay iman doontaa mustaqbalka dhow bay iman doontaa waxa kale macnihii naga saamaynta nugula waxa weeye magacii soomaaliyeedna qayb baan ka nahay weriyaha soomaaliyeed ee meel kasta joogana waxaanu ka siman nahay in la ilaaliyo danahooda baanu ka siman nahay iyadoo aan lagu xadgudbayn sidoo kalena waxa aanu ka siman nahay oo aan aaminsan nahay in shacabku mujtamaca caadiga ah ay xaqa ay leeyihiin ee warbaahinta ku leeyihiin lagu cadeeyo xeerarka si weriyaashu xadgudubka mararka qaarkood ka dhici kara ay dadku xaqooda uga helaan arrimahaasi oo dhan baa markaa anaga doodayo tahay waaya ugu dambaynteedoo soo koobaya xeerkaad doonaysaan in baarlamanku ansixiyo waa xeer noocee ah asaba aada baa umahadsan tahay xeerka aan rabno waxa weeye xeer xukuumadda ama hay-adaha dowladda siinaya xaqooda kow xeer xaqa bulshada caadigiia ay ku leedahay warbaahinta isna siinaya labo xeer saxaafaddu xaqa ay ku leedahay caddaynaya baanu garanaysaa rabnaa waxaan kaloo rabnaa xeer damaanad qaadaya oo kordhinaya ama korinaya macnihii ra'yiga iyo cilmiga iyo aqoonta weriyaha soomaaliyeed waayo waad og tahay weriyaasha soomaaliyed waxay ku shaqeeyaan marxaladooda wanaag badanna way leeyihiin dhaliilo badanna way leeyihiin laakiin dhaliilahooda waa dhaliilo dawladdu ay leedahay oo mas-uul ka tahay oo la rabo in ay dhaliilahaas ka jawaab bixiso ururadan ay ku midaysan yihiin waa kuwa ay u taagan yihiin oo tababarada raadinaya waa dowladda inay garab gasho ururada oo ay la raadiso tababaro macnale oo ururada u saamaxaya in saxaafaddu ay ka baxdo dhibaatada sidoo kalena marka wax la saxayo boqol boqol markiiba lama qaado waxa la qaadaa tartiib tartiib baa loo qaadaa marka maanta la yidhaahdo saxufi waxaa noqonaya qof jaamacad saxaafadeed kasoo baxay jaamacado saxaafadeed oo ku yaalla wadanka cabdirasaaq oo aduu miyaad og tahay oo dad kasoo baxeen maya weye dadkeena marka jaamacadaha aadaanna qof walba wuxuu bartaa shaqo uu isleeyahay markaas waxbaad ku helaysaa saxaafaduna waxa weeye waa meel aan hadeer macnihii nolol fiican weriyaasha laftigooda siin marka waa in la noqdo realistic haddaynu nidaano agaasimo kasta oo ama qof kasta oo sarkaal oo dowladda u shaqeynaya waa inuu sitaa macnihii shahaado jaamacadeed maxaa khasbaya maxaa khasab ka dhigaya waa in magaranaysa wax u dhigma iyo sabab suurtagalnimada laga eegayo waa in macnihii la yidhahda okay waxaa la eegayaa oo la qiimeynaya dhammaan saxafiyiinta shaqeeya waa sax ciddii u qabanta in ay shaqadooda sii wadan karaan oo tababaro lagu qabi karo waxyaabaha ka dhiman baa shaqadooda sii qabanaya laakiin marka la yidhaahdo shahaado jaamacadeed imise weliyaa shahaado jaamacadeed haysta oo maanta shaqeynaya laakiin waxaa jira kuwo toban sano loo shaqeynayay oo khibradii looga baahnaayoo dhan haya laakiin haddii la yidhahdo shahaado ma haystaa dee shahaado ma haya lakin wax udhigmuu hayaa waana u qalmaa dadkiina waa aqbalayaan aqoontiisina waa aqbalaysaa si wax u ogeyna waa aqbalaysaa mihnad weeye qofka bini aadamkaa ku dhex jirta ku dhex macnihii magaranaysaa muuqata jaamacadaha iyo waxyaabaha kale soo kordhiyaan keliya waa etiska iyo qofku inuu waxyaabo fara badan kala fahmo maalin walbana way qaataan intaa jaamacadaha lagu dhigo labaatan sibnaar ama soddon sibnaar buu ka qaybgalay toban sanada uu shaqeynaya haddii la qiimeeyo shahaado jaamacadeed wax u dhiganta buu haystaa waxaa laga leeyahay intaas oo wariya oo wax u dhigma ama kaba fiican shahaadada digriga koowaad haysta kuwa xaqoodii lama siin oo lama odhan xaqa ay leeyihin hala siiyo marka waxay noqonaysaa in kow ama laba ama saddex la helo suuragalna ma aha in la yidhahdo wadanka dad ka shaqeynaya o dhan waxa weye waa failed waa dad macnihii khasaara aan waxba ka jirin sharcigana waxa weye dee beenbeen haddii la rabo la yidhahdo sharciga la fixiyo ma shaqeynayo meel baa laysuga qoray waa macno sharcigu waa inuu noqdo sharci la socdo wacyiga oo uu noqdaa wax dhul ka sheegaya maanta marka la yidhahdo okay qodobkaasaa la qaadanaya weriyaasha xamar jooga o dhan soo fayla la yidhahdo shan boqol oo weriya xamarka ka hawlgala dowladdu soo ma ogaa shantaa boqol oo weriye inaysan fursadba u helin ama wadan kale aysan ku olan kuliyada jaamacadeed xageebay markaa ma kuliyada ay dhiseen baa yaalla oo ay wadanka dhiseen marka ay baarlamanku u fasirayaan sidaas waa restriction waa macnihii caburin iyo aamusiin iyo dagaal iska cad wey oo qaawan oon laga fikirin midda kale dadka mas-uuliyiinta markay xeerarka sameynayaan xeerka maxaa loo sameeya xeerka waxa lagu sameeyaa see mu suuragow yahay maxaa muxuu badbaadinaya muxuu hirgelinaya marka kani badbaadana maaha waa wareer weeye ciddii taageersanaa iyaga macnihii ka jawaabi doono waxay ku taageereen waanan sugaynaa mustaqbalka dhow